Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Duhur wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka duhur ee Radio Dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo la wareegay gacan ku-heynta deegaanka wabxo oo in ka badan shan iyo toban sano ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab
ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo al-shabaab ka saaray deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka galgaduud
xukuumadda soomaaliya oo qaramada midoobey kala hadashay sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka ku nool deegaanadii laga saaray al-shabaab
soomaalida ku nool dalka maraykanka oo guulo ka gaaray doorashooyinka dhexe ee dalka maraykanka
shir looga hadlayay arrimaha amniga magaalada garoowe oo lagu qabtay isla magaaladaas
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid a khasaare ka dhashay dhulgiriir ku dhuftay dalka naybel
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacan dhageystayaal waa duhurnimo talaada arbacaar taariikhdan ay ku beegan tahay sagaalka bisha kooiyo tobnaad sanada labada kun labaiyo labaatanka u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo fidsan waanu ku bilownay iyadoo howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab weli ay ka socdaan qeybo fara badan oo kamid a gobolada dalka ayaa dowladda federaalk soomaaliya maanta waxa ay sheegtay in ay la wareegeen gacan ku-heynta deegaanka wabxo ee koonfurta gobolka galgaduud taasoo in ka badan shan iyo toban sano ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaana dagaal kula wareegay deegaankaasi kadib dagaal khasaare kala duwan ka dhashay oo dhex maray ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinac ah iyo dagaalamayaasha al-shabaab afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali caanood ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay la wareegeen deegaanada warxoole ceel boore ceel gorof oo dhammaan ka tirsan gobolka galgaduud iyo sidoo kale deegaanka wabxo afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ciidanka xoogga dalka ay ula wareegeen deegaanka wabxo oo in ka badan shan iyo toban sano ay maamulayeen al-shabaab bismillaahi alxamdu lilaah thanaau lilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal allahu aleyh waaali wasaxbi wasalam shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa maanta inaan la wadaagno howlgallo cusub oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo xoogagga kacdoonka shacabka soomaaliyeed ay fuliyeen shalay xalay iyo maantay gobolka galguduud waxaa shalay ka bilowday howlgallo xooggan oo maalmahan loo diyaargaroobayey waxaana ciidamada xoogga dalka soomaaliyed gaar ahaan cutubyada danab iyo xoogagga kacdoonka shacabka soomaaliyeed ay la wareegeen deegaanadan tuulooyinkan iyo degmooyinkan ciidanku muddo hal sac ka hore waxay la wareegeen deegaanka wabxo oo ah magaalo weyn oo ballaaran oo ilaa xale howlgalku ka socday oo miina baaris lagu waday cadowgana laakiin marka hore bannaanka magaalada lagu soo jebiyey xalay tusaqdii dhexe ciidanka iyo cutubyada hubaysan ee kacdoonka shacabka waxay la wareegeen tuulada la yidhaahdo warxoolo oo isla iyaduna deegaankaasa shalay galabtii shantii galabnimo waxay la wareegeen waragabille waa tuulo iyo deegaanno iyo ceelal dadku aad u deggan yahay shalayto duhurkii labadii duhurnimo waxay la wareegeen waladhuuma leh wara dhuuma leh waa deegaanno tuulo ah oo ceelbiyoodya leh oo dadku ay deggan yihiin isla shalayna ceel gorof oo iyaduna tuulo yar ah ayay la wareegeen dhulkaas aan ii sheegayaa wuxuu u dhexeeyaa wuxuu dhammaantiis waa gobolka galguduud ee dowlad goboleedka galmudug wuxuu u dhexeeyaa ceelbuur guraceel iyo tuulada bukur ee ka tirsan degmada maxaas ee gobolka hiiraan ugu yaraan waa kilomitir oo dhinac kasta ah deegaan ballaaran oo tuulooyin ceelal laga cabbo waro iyo dhuldaaqsimeedba leh iyo beeraley dhulbeereed ah ciidanku howlgalkaas uu shalayto sameeyey wixii khasaaraha oo dambe dib baana kaga soo sheegi doonnaa laakiin hadda waxaan inii soo hormarinnay in guulahaas faraha badan la gaaray
ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa al-shabaab ka saaray deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka galgaduud sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo wariyahayaga abuukar dayax ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ee is-abaabulay islamarkaana howlgallada ka wada qaybo ka mida gobolka galgaduud ayaa saacadihii ugu dambeeyey la wareegay deegaano hoostaga degmada wabxo ee gobolka galgaduud dagaalo kooban oo ka dhacay deegaanadaasi ayay ciidamadu kula wareegeen deegaanada warxoolo ceel boore iyo sidoo kale ceel gorof oo dhammaantood hoostaga degmada wabxo ee gobolka galgaduud halkaas oo muddo ka badan shan iyo toban sano ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkan oo ay iska kaashanayeen ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ee kasoo jeeda degmada wabxe ee gobolka galgaduud ayaa ahaa mid dhowr jiha markaasi ka socday islamarkaana dhinacyadu ay ku doonayeen inay gudaha ugu galaan guud ahaan degmada wabxo ee gobolka galgaduud qaar ka mid a saraakiisha howlgalka horkacaysay oo la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen in howlgalku weli uu socdo islamarkaana ay ku doonayaan in saacadaha soo aadan ay gudaha u galaan degmada wabxo ee gobolka galgaduud halkaas oo muddo ka badan shan iyo toban sano ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kale waxaa isaga barakacay dhammaan dadkii shacabka ahaa ee ku dhaqnaa gudaha degmada wabxo kuwaas oo miciin biday inay markaasi u baxaan goobaha kale ee yaro nabdoon ee ka baxsan agaga dagaalka ee degmada wabxo isgaarsiinta deegaanka wararku waxa ay sheegayaan inaysan ahayn mid markaasi cago badan ku taagnayn oo xiliyada qaar hawada ka baxaysa sababo saraakiisha amnigu ay ku sheegeen howlgallada ka soconaya degmada wabxo ee gobolka galgaduud dhinaca kale saraakiishu waxay carabka ku dhifteen in ay wadaan howlgallo miina baaris ah oo ay ku saarayaan miinooyinka la geliyey degmada wabxo ee gobolka galgaduud tan iyo wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay dagaallo saf ballaaran ah oo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab waxaa meelo badan oo soomaaliya ka mida iska qabsaday howlgallo xoog leh oo ay horkacayaan dadka deegaanka sidoo kalena gacan ay ka helayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaybo ka mida gobolka hiiraan shabeellaha dhexe shabeellaha hoose baay bakool gobolka gado gobolka galgaduud iyo meelo kale oo ka mida dhulka soomaalida waxaa ka soconaya howlgalladan waxaana markaasi madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegeen in dhowaan guud ahaan dalka laga saari doono dagaalamayaasha al-shabaab sida ay hadalka u dhigeen
waryahayaga uukar dayax aad ayuu mahadsan yahay wararkii ugu dambeeyey howlgallada iyo ka socda gobolka galgaduud ayuu noo soo koobay xukuumadda soomaaliyana waxaa ay qaramada midoobay kala hadashay sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka ku nool deegaanadii laga saaray al-shabaab gobolada hiiraan galgaduud iyo guud ahaan gobolada dalka howlgallada ka dhanka al-shabaab ay ka socdaan saleemaan al cadaala ayaa warkan faahfaahinaya wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi iyo wasiiru dowlaha wasaaradda ilyaas cali xasan ayaa maanta xarunta wasaaradda kulan gaar ah kula yeeshay ku-xigeenka ergey gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya u qaabilsan iskuduwista arrimaha gargaarka iyo bini-aadinimada master aadam abdumela kulanka ayaa inta uu socday waxaa xoogka ama lagu saaray xasilinta iskudubaridka gargaarka howlaha bini-aadinimo iyo arrimo kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta axmed macalin fiqi oo kulanka ka hadlay ayaa sharaxay arrimaha wartibinta u leh xukuumadda howlaha xasilinta ee dalka gaar ahaan goobaha laga saaray al-shabaab iyo arrimo kale wasiir axmed macalin fiqi waxaa kale uu ku dheeraaday xaaladda abaaraha sida ay wasaaradiisa uga go-an tahay iskuduwista gargaarka iyo howlaha bini-aadinimo iyada oo howlaha la xiriira maareynta musiibooyinka loo marayo hay-adda maareynta musiibooyinka soomaaliyeed ee sodma dhankiisa ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya master aadam abdulmoola oo isna kulanka ka hadlay ayaa wasiir fiqi iyo wasaaraddiisa ku ammaanay bahwadaagnimada iyo wadashaqeynta ay la leeyihiin hay-adda u n-ka isagaoo intaa raaciyey inay ka go-an tahay in qaramada midoobey ahaan inay ku shaqeyn doonaan ama ka shaqeyn doonaan arrimaha hortibinta u leh xukuumadda sida xasilinta gargaarka iyo howlaha bini-aadinimo
hadlayay amniga magaalada garoowe ayaa lagu qabtay isla magaaladaasi taliyaha cusub ee ciidanka booliska dowlad goboleedka puntland sareeyo guuto muumin cabdi shire ayaa maanta guddoomiyey shir looga hadlayay xaaladda amniga caasimada puntland ee garoowe shirka ayaa waxaa ka qayb galay taliyo ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliska qaar ka mid ah hogaanada ciidanka booliska taliyaha qeybta gobolka nugaal ku-xigeenkiisa taliyayaasha saldhigyada iyo saraakiisha booliska gobolka nugaal shirka waxaa looga hadlayay kor u qaadista amniga caasimada howlgelinta saldhigyada iyo sidii loo xoojin lahaa shaqooyinka amniga joogtada ah ee socda shirkan looga hadlayay amniga magaalada garoowe ayaa kusoo beegmaya xili maalmihii lasoo dhaafay puntland ay kordhisay shirarka looga hadlayay arrimaha amniga kadib markii dhowaan ciidamada somalilan ay la wareegeen magaalada boocame ee gobolka sool walow ay dib ula wareegeen ciidamada puntland
haddii aan eegnana soomaalida ku nool dalka mareykanka ayaa waxa ay doorashooyin iyo guulo ka gaareen doorashada xilliga dhexe ee dalkaasi mareykanka doorashada xilliga dhexe ee mareykanka ayaa xalay waxay ka dhacday gudaha dalkaasi waxaana ka qayb galay musharaxiin soomaali mareykan ah kuwaasoo u tartamayay xirar kala duwan oo heer degmo gobol iyo federaalba gobolka minnesota waxaa ku tartamay ilaa iyo labiiyo toban murashax waxaana guuleysatay sideed ka mid ah kuwaasoo kale ah ilhaan cumar oo markii saddexaad ku guuleysatay doorashada kursiga degmada shanaad ee gobolka minnesota ee kongareeska mareykanka maxamuud nuur hodan xasan iyo samakaab xuseen waxaa loo doortay wakiilo ka tirsan aqalka hoose ee gobolka minnesota seynab maxamed ayaa iyaduna noqotay gabadhii ugu horeysay oo soomaali madow ah kana mid noqota aqalka sare ee senatka gobolka minnesota waxayna sidoo kale noqotay gabadhii ugu da-da yareed ee ka mid noqota aqalkaasi halkana cumar faatax isna dib loogu soo doortay kursiga aqalka sare fatxiya farxiya feereyere iyo cabdulle cabdi ayaa iyaguna loo doortay guddiga iskuulada magaalada minneabolis gobolka ahaayo oo ismaaciil maxamed iyo muniire cabdulaahi ayaa ka mid noqday golaha wakiilada gobolkaasi gobolka mayn waxaa aqalka sharci dejinta kusoo baxay laba gabdhood oo soomaali ah kuwaas oo kale ah maane cabdi oo aan lala tartamin iyo deeqo dhalac oo kuwaas oo kusoo baxay doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka portland iyo lowiston deeqo dhalac ayaa horey usoo noqotay gabadhii ugu horeysay oo soomaali ah ee duq magaalo ka noqota gudaha dalka mareykanka
guud ahaan waxaan halkaas kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad kala socoteen radio dalsan anigoo ilhaan mustaf nuur iyo weliba cabdisalaan juule ayaa idiin akhrinaya warkan warkiisa xiga intaa ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel